madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada dhuuso mareeb ka daafuray shirka madasha bini-aadinimada soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma kaasi oo loogu hadlayay xaaladaha la xiriira arrimaha bini-aadinimada ee wadanka shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka maxamuud macalin cabdulle wasaaradaha gargaarka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya madax ka socota deeqbixiyaasha ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa sheegay in shirkan uu kusoo beegmay xilli loo baahnaa xilli adag ayuu ku soo aaday oo runtii xaaladda bini'aadinimada dalka soomaaliya oo marxalo kala duwan soo maray wuxuu ku soo aaday xilli aan soo marnay fatahaad aada u daran oo dalkao dhan ka dhacday khaasatan gobollada ay webiyadu maraan iyo runtii magaalooyin badan oo biyo ay kusooay kusoo daateen taasoo runtii dhimasho weyn dalka soomaaliya gaarsiisay dalag badan oo la filaya baabi'isay guryo baabi'isay buundooyinkii magaalooyina waaweyn iyo isumarkii dalka soomaaliya baabi'isay wuxuu ku soo aadayaa xilli adag oo ummadda soomaaliyeed ay marayaan xaalad adag wuxuu ku soo aadayaa xilli aan u baahannahay inaan isku duubni muujino oo runtii xaaladda dalka soomaaliya oo wajahayo iyo abaarta ku soo socota aan isaga duubnaano waxaan rabaa runtii inaan maanta u sheego ummadda soomaaliyeed inay tahay maalin weyn oo ay tahay inay isku duubni muujiyaan aan iskaga filnaano xaaladda isbabeddelayso dalka soomaaliya soo marayso cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa hay-adda sodma ugu mahad celiyey qabsoomidda shirkan soomaaliya roob ku filan waa ka da-aa laakiin badduu ku shubaa xaqiiqdii inaan isku tashanno intaan international community aan awoodda saari lahayn annaga intaan isku laabanno wasaaradaha isku laabtaan oo water catchment la sameeyo oo dadkeenna waa isku tashtaan maalin walba gargaar uma taagnaanayno ilaahay hadduu yidhaahdo sodma waa uga mahad celinaynaa abaabulka iyo wasaaradahaba waxaan rajaynaynaa insha allah shirkan shirka ku xiga annagoo sidii aan hadda nahay ka duwan inuu ilaahay hadduu yidhaahdo noo qabsoomo internationalka mar walba waa uga mahad celinaynaa gargaarka iyo garab istaagga ase galmudugna waxaan ballan qaadaynaa shirkan wixii ka soo baxay inaan fulino ilaahay hadduu yidhaahdo inaan hoggaansanno sidoo kale steedyaduna saasay samayn doonaan waxaan rajeynayaa insha allah safar qeybka qaba inaad dib ugu laabataan shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha bini-aadinimo ee ka dhaca dalka